ma arrintaa wax alaaliya wax ka jira ma jiraan waa arrin been ah waa dad maxaa ita ujeedo ayaan u aragnaa in laga leeyahay wax alaaliya wax ka jira ma jirto arrintaasu etoobiya official ugama soo bixin dawladdeeda kama soo bixin dawladdeedu ma oga maxaa ta tan kale qudhadkeeda sudaaniya waxaa laga warramayo sudaaniyana iyadana ma hayna bay yidhaaheen intaanu anagu ka wahayno iyagana waanu la xidhiidhnay markii horena waanu ogay ba inaanay arrintaas aanay jamacsanayn oo aanay qorshaha ugu jirin marka waa probagand weeye waxba kama jiraan sidoo kale wargeeska the national ee dalka imaaraadka waxa uu sheegay in imaaraadkana uu ka noqday saldhigii military warka asagana maxaad warka haysaan ka somaliland
arrintaas ma hayno anagu waad og tahay hore ayaa lama qarin wixii isbedel ahee ka dhacay arrintaa madaxweynaha ka warramay waa laga si wanaagsan baa arrinta loo balbalaadiyay arrintaas qorshihii laisla ogaa anagu wax soo daba maray ee aan ku heshiinay ee loo sheegay in dekeda waxaa madaarkaas loo isticmaali doono dhinac walba hadday tahay wixii loo bahdo uu noqon doono madaar maxaat loo isticmaalo badeecadda iyo laga soo rogo iyo ganacsiga iyo misteriga haddii loo baahdo o ay arrimo soo kordhaan looga maarmi waayana loo isticmaali karo wax oo ka dambeeya anagu ma hayno ilaa marka waftigaasu wixii danaha labada dal in laga wada hadlo oo layska waraysto oo siyaasad hadday tahay iyo ganacsi hadday tahay iyo qeyb weyn baa waxay ka ahayd waftigaasu inay arrimaha corridorke berbere iyo wixii la xidhiiday hawsheeda in wax la iskaga ogaado arrimaha siyaasadda kama marnayn waxay ahaayeen arrimo si wanaagsan laysu xoog waraystay si wanaagsanna laysku afartay wixii tashwiisha iyo wixii la buunbuuninayana meesha ka saarayay intaasun bay ujeedadoodu ahayd waana si wanaagsan baan ugu dhaca marka waxaa la buunbuuninay waxaan filaya waxaad ula jeedaa safarkii madaxweyne farmaajo hargeysa
wixii waxalaali wixii la buunbuuninaya meelaha lagu hayay meesha way ka baxeen mana jirin sidaas ayaana anay wax u dhaceen aad baad mahadsantahay yaasiin xaaji maxamed wuxuur faratoon wasiir telefishinka bulsho waa kaaga mahadnaqaysaa waktigaaga